horta inaad dee xusbigaygii ma ahaa anigu waa ka baxay laba arrimoodun baan sheegayaa anigu ma jecli horta kulmiya inuu ku dalac tago laakiin wixii xaqaa'iqi isma qarin karaan horta kulmiya in badan buu foolanayay waxay ila tahay waa marshanaadkii malaa shan jeer baa dib loo dhigay marka haddii horta bal maanta uu uu u suurto gashay inay qabsadaan wayba dee isdhacen bay aniga ila tahay oo yaa dee carqalado badan oo ku adkaaday waa ka soo gudbeen laakiinse dee anigu shir meeshan shir xusbi kumaan arag anigu shirbeeleed baan meeshan ku arkay ergooyinku beelay ku yimaadeen waraaqaha beelaa lagu bixinayey ifan kuraasida la fadhiisanayo waxaa lagu yiri reer reerba meel buu lahaa nimankana xusbiyada qalad bay ka fahmaynay xusbiyada waxaynu u samaysanay inaynu beelaha kaga baxno madashaa lagu maagi jiray waxaa qabanaysaan shirbeeleed maanta haddii shirbeeleed dalka ka dhacay waa kaa kulmiye weeyaan midkaas waa nasiib darro anugu waxaan malaynayaa nidaamka sidaasi nidaam dib inoo riday inuu yahay laakiinse nasiib wanaag dee ummaddu waxay shuqul ku leedahay ma aha waa u soo socdaa waxaan kaloo leeyahay shirkani shir wax ka soo baxayaan iilama eka shir laysku dooranayo maaha shirdoodii ka dhacaysa maaha shir wax lagu ansixinayo maaha dee adigu shirbeeleedu wax lasoo qorsheeyey oo kii shuucigae mooska ka dhici jirayna ka daran yun baan anigu u arkaya laakiin annagu mid waanu ku faraxsannahayoo in badan baa ummadda lagu mashquuliyey shir kulmiye shir kulmiye shir kulmiye bal horta inuu mar ina dhaafo waa loo baahan yahay halkaa ha inagu dhaafo waxaannu annagu leenahay haddaannu nahay mucaaridka walaal shirkiinnay qabsatee odaygii oo dhan mariyey soo dabaalayey caafimaadkiisii waa wanaagsan yahayna tidhaahdee waxaana idinku waxay soo haysataan inay dowlad wanaagsan tihiin iyo xusbi wanaagsan annagu waxaanu idigu haysanaad ugu dhibaatada ugu eexasada badnayd ugu tamarta yarayd oo loo baahan yahay dalka in laga qabto xusbigaasna waxaanu u haysannaa xusbi ay u dhammaatay maanta oo meel maxaa la odhan jira uu ka hadaafay gorayguu ka hadaafay baanu haysannaa waa xisbi uma haysanee beele isu yimi baanu haysanaa annagu maxayna kala saaraya markaa waxayna kala saaraya waa ummadda waa bulshada somalilan doorashadii inoo qabta wakhtigeedii ku qabta haddaa heshaanna tahniyad baanu idinku darayna iyo salaan haddaa heli weydaanna dariiqaasaa ka baxaysaan miduun baan inaan idinka aqbalaynin inay tidhaahdaan doorashaa dib loo dhigay mirkaasaanan yeelaynin badka iskeenna waxba habiqinina fulaynimada iska daaya waxaanaa sheeganaysaan iyo dhagaxyadanaa meesha dhigaysaan ku dooda ku dooda oo ummadda u soo dhiga dhagaxyada bilaashkaa meel kasta dhigteen isa soo taaga annaguna musuq maasikiinaanu sheegi doonaa xadishadiinaanu sheegi doonaa tamardaradiinaanu sheegi doonaa fashilaadiinaanu sheegi doonaa ummadda ayna kala saari doonta markaa